أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأنfاal wuxuu alla leeyahay واعlamuu أنmaa غنimtm min شhayءi faأna لlahi خmسه واclamuu ogaada أnamaa wixii غanimtum aada غaniimaysataan oo min شhayءi شhay ah faina lilaahi alle ayuu u sugnaaday khumusahu shan meelood meeshiis walilrasuuli rasuulkiibuu u sugnaaday walidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah ayaa iska leh uu u sugnaaday walyataamaa agoonka ayaa agoonta ayaa iska leh waalmasaakiini masaakiinta iska leh wabni sabiili iyo musaafirka in kuntum haddii aad tihiin weeyaan aamantum inaad rumayseen billaahi alle iyo wamaa kii aad rumayseen anzalnaa aanu dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa aan kusoo dejinnay yowma alfurqaani kala baxa maalinkiisa xaqiyo baadilka maalinkii la kala bixiyey yowma maalintii aan korkiisa kusoo dejinnay iltaqaa ou kulmay aljamcaani labadii ciidan ay kulmeen wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun midkii awoodo way aayaddan alla subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa xaalad ka mida xaaladaha dagaalka taas oo ah marka dagaal uu dhaco ee muslimiintu ay maal helaan maalkaasi sidee loo qaybinayaa bay aayaddani ka waramaysaa dhinacna aayadda waxay ka mid tahay qeyb amwaasha ka mid ay ka hadlaysaa sida loo qaybinayo oo dhaqaalaha meesha uu ka imaan karo oo beytulmaalka muslimiinta uga imaan karo iyo dhaqaalahaas maamulitaankiisa ayay aayaddu ka waramaysaa dhan kalena ee xaalad xarbi iyo dagaal bay ka waramaysaa haniimaha marka aayadda lagu sheegay waclamuu anamaa hanimtum ayaa layidhi ogaada waxa aada haniimaysataan haniimada marka qeexitaankeeda ama tacriifkeeda waxa uu yahay waa kullu maalin xaasathu alfi'atu almujaahidatu calaa sabiili alghalabati maal kasta oo qolada markaa jihaadayso ee jihaadka muslimiinta ugu maqan maal kasta oo ay qaadaan ama ay helaan oo ay ku helaan calaa sabiili alghalabati adkaansho ay gaaladii ka adkaadeen ay ku helaan haniimada marka sharcan macnaheedu sidaas waay waa maalkii muslimiin dagaalamayso ay dagaal uga helaan gaalada macnaha marka cinda shaaficiya haniimadu tacriifkeeda saas waay marka wixii si kale looga qaaday ama sulux looga qaaday ama wixii iyaga ganacsatadoodoo kale oo ka ganacsanaysa dhulka islaamka ee lacagta laga qaado oo iyaga markaa yacni la saaraya laga qaadayo ee lacagta noocaas oo kale ah haniimada baabkan ma gelayso leanna dagaal iyo xoog laguma keenin haniimadu keliya waxay ku saabsan tahay wixii dagaal iyo ka adkaansho iyaga looga qaato dayib wixii marka laga khiyaaneeyo wixii laga xado baabkan iyaga ma gelayaan ayb tacriifka marka ama qeexitaanka haniimadu sidaas waayo dhowr mas'alaa laga baaraa marka ama saddex ama afar ilaa afar la gaarsiiyo aayaddana ay ku saabsan tahay meesha ugu horeysaa waxa ay tahay maalka horta la qaybinayo sidan aayaddan sheegtay loo qaybinayo waa maalkee aayadda waxaa ka muuqda marka cumuum oo allah wuxuu leeyahay waclamuu ogaada annamaa wixii hanimtum aada haniimaysateen min shay-in shay ah marka min shay-in waa nakira oo markaa yacnii shardi dhexdiis dhacday leanna maadu waa shardiyo waay bidaliili marka fa anna lilaahi jawaabteedaa ku tusayso marka maadaani maadaama ay shardiyo tahay nakiradana ay shardi dhexdii dhacday tufiidu alcumuum maal kasta oo marka laga qaado ama maguurta ha noqdo ama hanti guurta ah ha noqdo ama dad ha noqdeenba sidaan unbaa qeybtiisu ay noqonaysaa waana sida imaamu shaafici qabo ayb amwaasha sideeda laga qaadaya gaalada labaa loo qaybiyaa riqaabun wa amwaalun dad nool iyo iyo maal labadaasay u qeybsantaha riqaabu lkufaar dad nool oo dagaalkii markaa lagu qabto iyo amwaal iyaga laga qaado ayb riqaabta iyo dadka nool labay u kala baxaan qeybna waa maxaabiis oo waa ragga qayb waa maxaabiis oo waxay noqonayaan ragga muqaatiliintaee dagaalamayo iyaga dhowr xaaladoodaa ka furan suuradda lafteedana waa ugu tegaynaa maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi iyo suuratu moxamed oo alla uu yidhi faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi xataa idaa adkantumuuhum fashudu lwahaaqa faimaa manan bacdu waima fidaa'an maxaabiistan marka kuwan iyaga la qabanayo waxaa ka furanin ama haddii loo arko in la dilana in la dilo oo muslimiinta ay saa maslaxa ugu jirto haddii loo arko in layska sii daayo iyagoon waxba laga qaadin haddii loo arko in maxaabiis kale looga bedesho looga bedesho wixii marka maslaxadu ay muslimiinta ugu fadhisaa lagu sameynayaa kuwa dagaalyahanada ah waay oo dagaalamayo ee markaa dagaalka lagu qabto qeyb kale oo dadka ka mid ahna waa ilmaha iyo naagaha waa kuwa aslan aan dagaalamin in la dilana aan la ogolayn kuwaas iyaga bimujarad gacanta muslimiinta ay soo galaan sabyi ayay noqonayaan oo markaa sabyina macnihiisu waxa uu yahay addoonsi unbaa markaa ku xaqiiqoobayo korkooda haddii la yska dhaafayo iyo haddii kalena dadkaa untaladeed iska leh dadka markaa yacni dagaalkaas ku jiro ayb waa halka meel oo islaamkuba qofka in la addoonsan karo uu soo qaaday inta kale sharcigu waa reebay waa qof marka isagoo islaamka la dagaalamayo gacanta lagu dhigay la qabtay ee marka sidaasi ku addoonsi ku galay ayb inta kale islaamku addoonsiga isaga ma keenin awalna in la xoroobowna ku dadaalay islaamka halkaas suuro bis buu kasoo reebay suuradaana dabcan xigmaa ku jirto ayb intaas marka waa dadka nool qeyb marka waa muqaatiliin iyaga dhowr waxaa ka furan khiyaar ayaa imaamka u furan qeybna waa naagaha iyo ilmaha oo ayaga bimujaradi alqabdi ayay waxay ku noqonayaan sabyi amwaasha waxa maalka isagana labaa loo qaybinayaa maal caqaar iyo hayru caqaar hanti guurto ah iyo maguurto labadaasaa loo qaybinayaa hantida dhulka ah ee maguurtada ah markaa aada u timaado aayaddan ma gelaysaa mase ma gelayso a-imada way isku khilaafeen saddex qowl ayaana la yskugu khilaafay kan hore waxa uu yahay qowlka imaamu shaafici oo ah hanti maguurto ah iyo mid guurto ahba waa la qaybinayaa marba haddii xoog lagu qaatay dhulkaasi dadkii dagaalamay shan baa loo qaybinayaa qeyb baa laga bixinaa afarta kale dadkii dagaalamay baa la siinaa aayadowna daliishaday waclamuu anamaa hanimtum min shay-in baa layidhi min shay-in marka wax kastaa soo gelayo annakiratu fii siyaaqi shardi tacumu ayb qowlka labaadi waxa uu leeyahay maya la qeybin maayo mar hadday hantidu dhul noqoto la qeybin maayo waqaf ayaa laga dhigayaa masaalixda muslimiinta ayaana loo isticmaalayaa meeshaana marka cumar ayaa sidaas qaatay xukumayna isagoo ka qaatay isagana aayat lxashri ma afaa llahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama wاlmasaakiini wabni الsabiili kay laa yakuna duulata bayna اlagniyaai minkum maalku marka inuusan dad keliya aynan haynin oo uu wareego darteed ayaa alle masaalixdaas uu u faray in lagu bixiyo cumar marka wixii dhul ah ee soo galo waa haynayey muslimiinta markaa wuxuu dhihi jiray weliba oo isaga aada uga shuhrowday maa axadun ilaa walahu fi hada almaali xata araaci bicadan wuxuu dhihi jiray maalkan dhulkan aan qabsanayn oon helayno wuxuu leeyahay qof kastaoo muslima xaq buu ku leeyahay ninka reebaadiyahe qowsaarka ee cadan xoolaha ku raaco dhulkan waxbuu ka leeyahay buu dhihi jiray cumar radia allahu canhu marka haddii maslaxo iyo shaqo laga qabtaana wixii kasoo baxo baytulmaalka ayuu gelin jiray cumar radia allahu canhu sidaasna imaam maalik ayaa qaatay oo qowlkaa marka isaga ku tegay ayb waa sida labaad ta saddexaadna waxay leedahay labada midii uu doono imaamkaa khiyaar u leh waana sida sufyaanu thawri uu ku tegay ayb oo iyada lafteeda laga fahmay nebigu dhulka khaybarna waa qeybiyey makana nebigu ma qaybinin khiyaar uu leeyahay marka imaamka wixii maslaxa uu u arko ayuu sameynayaa adigu saddexdaas aragti ayay culimmadu ka qabaan wixii dhul ku saabsan waxaa soo hartay marka wixii aan dhul ahaynee hanti guurto ah laba qaybood bay iyagada lafteeda u qeybsamaysaa hantidan guurtada ah hantidan guurtada ah labay u qeybsamaysaayo qeyb waxaa la yidhaha aslaab waa wixii qofka dagaalamayo ninkii uu dilay qalabkii uu ku rarnaa isagu kusoo wareegayaa ninkii dilay sida xadiida abi qataada uu sheegayo man qatala qatiila lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu ninkii dilo qof marqaatina u keeno hubka markaas uu ku raran yahay iyo waxa uu wato ninkaa dilay baa la siina aslaabta marka xukunkoodu sidaas waay wixii aan salab ama aslaab aan ahaynin noocaas noo aan ahayn intaas iyadana labaa loo sii qaybinayaa inay tahay cunto iyo qeyrkeed waxaa gaalada laga qaaday cunto bisil hadday tahay waa la cuni karaa in la qaybiyo la sugi maayo leanna waa hallaabaysaa cuntada waa loo ogolyahay dadkaa dagaalamaya inay cunaan ama hadday gaadiid tahay ay xoogaa kusoo socdaan wixii laakiin aan cunto bisil aan ahayn salabna aan ahayn nin nin waxa uu ka dishay aan ahayn waa in marka lagu soo daro meesha maalka la wada keenayo dabadeedna la qaybiyo sida aayaddu ay tilmaantayna loo maro wixii marka amwaal gaalo laga qaado ku saabsan xoog looga qaado maxaa la qaybinaa maxaan la qaybinaynin intaas weeyaan marka marka lasoo koobo ayib qeyb kale waxay tahay marka see loo qaybinayaa haniimada aayaddaa tilmaantay haniimada shan dhig ayaa loo qaybina maalkii qeybsamayey shan qeyb baa loo qaybinayaa hal qeyb oo ka mida gooni baa loo dhigayaa waxaa la yidhaahdaa alkhumus qeybtaas goonida loo dhigay haddana shan ayaa loo sii qaybinayaa intay ahaatan shantaa marka waxaa iska leh rasuulka qeyb buu leeyahay marku noolaa isaga qaadan jiray markii uu dhintayna culimada marka waxay yidhaahdeen masaalixda caamkaa unbaa lagu darayaa ilaa hadda rasuulkii ma noole qaarna waxay yidhaahdeen maya ee ninka muslimiinta madaxda u ah oo booska rasuulka taagan ayaa qaadanaya marka oo shaqa shaqadiisii iyo waxyaabahaas iyuu ku dhammaysanaya qeyb marka waa rasuulka qeyb kalena walidil qurbaa qaraabada rasuulka qaraabadiisaa wax laga siinaya qaraabada rasuulka waa aye marka reer bani lmualib iyo reer bani haashim labadaas waa reer bani lmualib iyo reer bani haashim reer bani haashim dee nebiga isagaa ka dhashayba waa moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmualib bni haashim reer mualibna reer bani lmualibna mualib iyo haashim walaalo waay waa haashim ibnu cabdimanaaf mualib ibnu cabdimanaaf labadaa laf ayaa marka la siinayaa qeybna qolo kaloo la dhalatay nebigu waa jireen oo la siman reer bani lmualib oo bani nawfal iyo waxaa lala sinaa bani cabdishamsi maxaa iyaga loo siin waayey marka oo bani lmualib loo siiyey cuhmaan iyo jubayr ayaa nebigu u yimaadeen markaas yidhahdeen yaa rasuul allah reer benilmuطalibna waad siisay khumuska annagana waan waa noo diiday annaga iyo ayagana isku mid baan kuu jirnaayo waa simannahay haashim bin cabdimanaaf nawfal bnu cabdimanaaf cabdishamsi bnu cabdimanaaf muطalib ibnu cabdimanaaf maxaa muطalib gaar aad uga soo qaadatay markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slam reer benilmuطalib iyo reer beni haashim waa sawaa jaahiliyo iyo islaamba nama faaruqin uu yidhi qoladaas oo markii nebiga la go-doomiyey ee maka lagu go-doomiyey ee la yidhi reer beni haashim ha la go-doomiyey yaa waxba laga gadin yaa laga gadanin ee cunaqabataynta la saaray reer benilmutalib waa diideen reer beni haashimayna la go-een iyaga marka intaasuu nebiga marka ugu abaalgudaa qofku maalinay tahay hadduu mowqif saxa qaato fa faa-iido badan buu ka helayaa marka maalin baahi badan iyo dhib badan jiray nebiga garab istaageen salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaasay marka ku heleen iyaga fadiiladaas khumuskii ayaa wax laga siinaa marka shan ayaa loo qaybinaa baan dhahnay hal qaybaan ka bixinay qeybtiibaa shan loo qeybiyey rasuulka qeyb ayaa kusoo aaday qaraabadiisana qeybaa kusoo aaday qaraabaduna waa labadaas qolo ayb zakada ayagu waxba kama qaataan labadaa qolo uma banaano inay zaka qaataan tanaa loo baneeyey ayb leanna zakaduna waa awsaaqu nnaas nebiga kuma habboona dadkiisa ee middaan laakiin qalabo iyo sharaf iyo waxbaa ku jiraan qeybka saddexaad waxa uu yahay waxaa la siinayaa waleetaamaa agoonta agoon muslima oo aan qaangaarin ee aabihii waayey ou dhintay faqiirna ah baa la siinaa hadduu agoonku xoolo haysto la siin maayo waa faqri baa shardi u ah ayb agoon wax haysto waa jiri karaa qeybta afaraad waxaa la siinayaa masaakiinta qeybta shanaadna musaafirka nin marka aan dhulkiisii joogine nooligii ka go-ay ayaa wax laga siinayaa shanta qeybood marka waa taas rasuulka qaraabadiisa oo lug ah agoonta oo lug ah masaakiinta iyo ibnu sabiil shantaas qeybood baa waxaa loo qaybinayaa halkii qeybee la bixiyey baa shantaas loo sii qaybiyey maxaa soo haray marka afar meelood ayaa soo hartay shan baa loo qeybiyey hal meelaa laga bixiyey afartii kalena ayaa la siinayaa afartii kale waxaa la siinayaa dadka dagaalamay say u kala qaadanayaan ninkii gaadiid ku dagaalamay ee faras iyo wax lamida ku dagaalamay waxaa la siinayaa saddex saami hal saami ninkaa iskale labana faraska dartiis leanna nin faras wata wuxuu qabanayo ma nin lugeynayo waxaas ma qaban karaan ayb ninkii lug ku dagaalamayana hal saami buu helayaa isaga nacam ta kale ninkan faraskii wuxuu ka rabaa biil iyo masruuf iyuu ka rabaa nacam marka marka la qaybiyo saamiyaalkii sidaa loo kala qaybiyo saasay u kala qaadanayaan waxaa intaa weheliyo kadib dadka la siinayaa waa dadkee haniimada waxaa iskale liman xadara alwaqca goobta ninkii xaadiray baa iskale dadka goobta xaadiraya marka dhowr nooc waay nina dagaalkiiba uu toos ula baashiraa nin kalena waa gurmad gurmad ahaan uu ku yimid mid mid waa difaac midna waa kamiin oo waxaa weeyaan adiga meeshaas noo gal oo ciidanka meelaha soo maraya iyo naga reeb ayaa la leeyahay halkaasuu kuurkau ku jiraa kulligood qhaniimada waa wada helayaan leanna dagaalka waa ku jiraan ee ninkani ma guulaysteen haddaynan kuwaan ku kuwaan garabkiisu aynan taagnayn adu si kasta oo uu dagaalka u xaadiro qofka wuu qaadanayaa qeybtiisa ee dadka uunan dagaalku waajibka ku ahayn sida haween addoon qof markaa yacni gaal ahoo muslim aan ahayn oo soo raacay muslimiinta oo maalkaas iska rabo iyaga marka wax unbaa loo tuurtuurayaa laakiin waxba saami ma qaadanayaan radki wax la yidhaha bay leeyihiin oo loo tuurayo ayb waana ka suuradda awalkeedana waa kusoo sheegay taas ayib inta aan khumuska shan loo qaybinin waxaa laga sii bixinayaa haddii abaalgud iyo wax la sameynayo dadka qaar loo abaalgudayo inta aan halkii qaybood shan loo sii qaybinin baa la laga abaalgudayaa wixii soo haro ayaa shantaas loo qaybinayaa axkaamtaasna marka waa sida loo qaybinayo haniimada ayib waclamuu ogaada annamaa wixii hanimtum aada haniimaysateen oo min shay-in shay ah fa anna lilaahi allow u sugnaaday khumusahu khumuskiisa marka lilaahi ma waxbaa laga siinayaa ilaahay maya lilaahi waxaa loo keenay meesha un tabarug tabarugaa loo keenay waa lagu bilowday laakiin ilaahay isagu markaa yacnii qeyb allah iskale la dhahayaa ma jirto ayb ama se fa ana lilaahi xukunkeeda allah iska laha laga wadaa khumusaayb ee qeyb ilaahay meel loo dhigayaa ma leh fa ana lilaahi allow u sugnaaday khumusahu maalkaa shan marka loo dhiga dhigiis walirasuuli buu u sugnaaday walidilqurbaa rasuulka qaraabadiisa u sugnaaday walyataamaa agoontiibuu u sugnaaday walmasaakiini buu u sugnaaday iyo wabni sabiili waa shan qaybood marka rasuulka walirasuuli walidilqurbaa walyataamaa walmasaakiini wabni sabiili in kuntum haddii aad tihiin aamantum inaad rumayseen billaahi alle iyo wamaa kii anzalnaa aan dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa aan kusoo dejinnay yowma alfurqaani maalintii kala baxa yowma alfurqaan marka waa maalintii beder oo xaqii baadilkii la kala bixiyey yowma altaqa aljamcaani yowma maalintii iltaqaa ou kulmay aljamcaani labadii jeysh wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadirun qaadirun midkii awoodo waayo alle id antum bilcudwati اddunyaa wahum bilcudwati اlquswaa wاlrakbu asfala minkum udkur xus id waqti xus antum idinku bilcudwati jaanibkii iyo geestii aad ku sugnaydeen addunyaa dhowaanta badnayd oo madiine u dhowaanshiyaha badnayd wahum iyaguna gaaladii bilcudwati geestii ay ku sugnaayeen alquswaa fogaanshaha badnayd oo madiine ka fogeyd walxaal alrakbu safarkiina asfala minkum fii makaanin makaan ou ahaaday makaanka oo asfala minkum idinka idinka hooseyn badan walow tawaacad oo idinka idinka hooseeyo walow haddii tawaacadtum aada ballantami lahaydeen lakhtalaftum waad isweydaaran lahaydeenoo waa iskhilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanka waa isku khilaafi lahaydeen walaakin lagu noqoye liyfacala allahu dalika alla sidaa buu yeelay liyaqdiya inuu xukumo allahu alle amran arrin arrinka oo kaana ahaaday huwa arrinkuba mafcuulan mid la samaynayo liyahlika sidaa alla muxuu u yeelay liyahlika inuu halaagsamo man qofkii halaka halaagsamay can bayinatin xujo cad xaggeed uu ka halaagsamo isagoo xujadii ku oogantay inuu halaagsamo wayaxyaa uu noolaado kii iimaanka ku noolaanayeyna man qofkii xaya noolaaday oo iimaanka ku noolaaday can bayinatin xujo cad xaggeed uu ka noolaado wa in allaha alle la samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan haddana marka meeshii ay kala joogeen buu alla tilmaamayaa udkur xus id waqti antum idinku bilcudwati geestii aad ku sugnaydeen geestiiday addunyaa dhowaanshiyaha badnayd addunyaa marka waa ismu tafdiil waayo oo weliba marka yacni addunyaa waxaa weeyaan ismu tafdiil oo siiqatu ta'niis ku yimid waayo ayb adnaa iyo dunyaa waay adnaa waa ismu tafdiil marka ku yimid afcalu tafdiil oo ku yimid siiqo mudakar waayo dunyaana waxaa weeyaan waa muanath siiqo ta'niisay ku timid marka macnuhu wuxuu noqonayaa udkur xus id waqti antum idinku bilcudwati geestii aada ku sugnaydeen geestiiday addunyaa dhowaanshiyaha badnayd dhowaanshiyahanna marka waa nisbi madiinay u dhoweyd waay dhinaca madiine soo xigo oo madiine u dhow ayaad idinku ku sugnaydeen wahum iyaguna bilcudwati geestii ay ku sugnaayeen alquswaa fogaanshaha badnayd oo madiine ka fogeyd oo meeshaa marka labadaa dhinac bay kala joogeen ciidanku walxaal alrakbu safarkiina fii makaanin meel ou ahaaday meesha oo asfala minkum idinka hoostiina ah meel idinka hooseyso safarkiina uu jiro safarka la sheegayaa waa kii abuu sufyaan safarkiina waa idinka fakaday xeebtou maray meel idinka idinka hooseyso ayuu sii maray laba ciidan unbaa isfiirinayaan marka idinkana daantan sokaad joogtaan iyaguna waxay joogaan dhinaca kale ee shishe safarkii aada raadinayseen oo allah uu yidhi labada mid baad helaysaan safarkii idinka teg waa baxay ayb warakbu marka waa safarkii abuu sufyaan waday waayo oo saxaabadu ay islahaayeen isagaa fududoo wax laga qaadan karaa waa la mootiyey isaga nacam ciidankii marka kun iyo hee ahaabaa marka iyo waxaa isqaabilayo muslimiintii nacam walxaal arakbu safarkiina asfala minkum fii makaanin ou ahaaday uu ku sugnaaday makaanka oo asfala minkum idinka idinka hooseeyo waa xeebtii uu maray walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen labadiina qolo oo dagaal ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waa isweydaaran lahaydeen sababtu maxay tahay likahrati cadadi caduwikum waliqilati cadadikum cadowgiiniyo idinka tiro badan iyo idinkoo yar darteed waa iska dayn lahaydeen oo haddii halla ballaman la yidhaahdo ballan meeshaa isuguma haydnaan imaadeen sababtuna waxay tahay waa idinka tiro badan yihiin ee dagaalkuna tabaabushaysi iyo waxbuu u baahan yahay hadda laakiin idinkuna safar baad meesha u timaadeen oo dad yar ay wataan iyagiina safar difaaciisay meeshai u yimaadeen waaba allah isu kiin keenay ayb ee idinku ballantiina meesha kuma aydnan imaanin wn bani aadamku marka qada alle iyo qadar alle unbau ku socdaa walaakin lagu noqoye alla sidaabuu yeelay liyaqdiya allaahu inuu alla ka xukumo amran arrin inuu xukumo arrinka oo kaana ahaaday huwa isaguba mafcuulan ku la falayo la sameynayo arrin la sameynayo ilaahay xaggiisa laga qadaray inuu dhaco ayuu alla sidaa u yeelay waana dhacday arrintaas liyahlika liyaqdiyada ka bedel walaakin facala allahu dalika sidaabuu alla yeelay liyaqdiya liyahlika inuu halaagsamo man qofkii halaka halaagsamay can bayinatin xujo cad xaggeed uu ka halaagsamay ninkii halaagsamayana xujo cad xaggeed inuu ka halaagsamo isagoo xujadii ku oogantay oo diinkii la dagaalamaya isagoo og haddana xujadii qoorta u suran tahay inuu halaagsamo markaa uu dhinto wayaxyaa inuu noolaado man qofkii xaya noolaanayo oo islaamka ku noolaanayana can bayinatin xujo cad isaguna uu ku noolaado ay liyamuuta inuu dhinto man yamuutu qofka dhimanayo calaa bayinatin ra-aahaa xujo cadoo uu arkay wa cibratin caayanahaa cibro uu markaa indhaha ka qaaday wa xujatin qaamat calayhi iyo xujo ku oogantay oo alla waa cudurdaar badan yahay wayaxyaa man xaya can bayinatinna wayaciisha man yaciisha calaa bayinatin liwacdihi ninkii noolaanayana ballanqaadkii alle inuu ku noolaado isagoo og wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan weeyaan oo kale marka tafsiirkaana waa jiraa tafsiir kale marka waa jiraa liyahlika man halaka can bayinatin liyakfura inuu kufriyo man kafara qofkii gaaloobaya can bayinatin u ku hadduu kufrinaya isagoo gaalnimadiisu og ee markaa xaqii xujadiisii ku oogantay ha kufriyo kii islaamnimada ku noolaanayo islaamayana ha ku noolaado isaga oo og waina allaha alle la samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan id yuriikahum llahu fii manaamika qaliila udkur xus id waqti yuriikahum ullahu alla uu ku tusiyey iyaga fii manaamika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusiyey qaliilan xaalay yihiin kuwa aad u yar walow haddii araaka uu ku tusi lahaa adiga hum iyaga kahiiran iyagoo badan la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen walatanaazactum waad iskhilaafi lahaydeen fi lmri shaniga waa isku khilaafi lahaydeen walaakina allaha allaase sallama idin nabadgeliyeyoo cani lmukhaalafati idinka nabadgeliyey inahu alle caliimun midkii ogaal badan waay bidaati suduuri laabaha waxaa ku sugan wadkur xus id waqtii yuriikumuuhum yuriikum ou idin tusay idinka hum gaaladii ou idin tusay id waqti id waqtigii iltaqaytum kolkaad markaad la kulanteen ood kulanteen fii acyunikum indhihiinna dhexd indhihiinna qaliilan xaalayhiin iyagoo yar ou sidaa idiin tusay wa yuqalilukum ou idin yareynayay idinkuna fii acyunihim gaalada indhahooda liyaqdiya allaahu sidaa alla wuxuu u yeelay inuu xukumo amran arrin kaana ahaaday huwa isagoo mafcuulan mid la falayo la sameynayo wa ila llaahi alle intiikaahum baa turjacu loo celiyaa al umuuru arrimaha laba ru'yo ayuu alla ka warramaa marka labadan aayadood mid nebigaa la tusay isagoo hurdo gaaladii soo duushay waxaa looga dhigay dad aada u yar inay yihiin waxaa la rabaa marka laabtoodana in la sugo inaynan fulayoobin iskhilaafin leanna haddii ayagoo tiro badan la tuso ee khilaaf baa imaanayo aan dagaalano maya aan dagaalka iska dayno si kale aan yeelno khilaaf baa imaan kara si arrintaa looga nabadgeliyo ayaa nebiga hurdada dhexdeeda waxaa lagu tusay waa la yareeyey tirada gaalada aragtidiisa ee midda labaadna waxay tahay saxaabadii markay dagaalkii la galay saa laysu fiiriyey iyaga saxaabada aragtidoodu gaalada waa la yaraayeen gaalada laftooda aragtidoodana mu'miniintu way la yaraayeen ilaa meesha dagaala laga rabaa iyo qolo walbaa inay yacni wixii ay hayso ay meeshii keenta marka arrin ilaahay uu qadaray yaa meesha ka dhacaya udkur xus marka laba aragti waayo labadoodu marka udkur xus id waqti yuriikahumullaahu alla uu ku tusayey adiga iyaga marka yuriika waa araaka haddaan marka aragti indha aan ka dhigno labada mafcuul way qaadatayoo midna waa kaaful khitaabka midna waa humta ayb labada damiirba mutasil wada weeyaan waana labada mafcuul oo araa ay qaadan lahayd lianna ru'ya basariya ra-aytu markay tahay hal mafcuul bay qaadan jirtay hamsada waa ku tallaabaysaa laba mafcuulay ku qaadanaysaa marka labadii mafcuulna waa ka-da oo kaaful khitaabka iyo midkan haybada oo hum humta ah ayb qaliilanta iyo kahiiranta iyo markaa yacni waa la xaaleynaya iyagu markaas udkur xus id waqti yuriikahum llaahu alla uu ku tusay iyaga adigou ku tusay iyaga ayuuna ku tusay fii manaamika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusay qaliilan iyagoo yar oo aada u tira yar walow haddii araaka uu ku tusi lahaa alle hum iyaga gaalada kahiiran iyagoo aada u badan hadduu ku tusi lahaa la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen oo idinkii marka yacni waa cabso lahaydeen walatanaasactum waad iskhilaafi lahaydeen fi l amri arrinka waa isku khilaafi lahaydeen aan dagaalanno iyo haddaan iska laabanno walaakina allaha allaase sallama sallamakum idin nabadgeliyey can ilmukhaalafati khilaaf buu idinka nabadgeliyey inahu alla caliimun mid ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxaa ku sugan wadkur xus id waqti yuriikumuhum yuriikum ou idin tusay alleh hum iyaga ou idin tusay id waqtigii iltaqaytum aada la kulanteen kolkaad kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdeeda qaliilan iyagoo yar ou saa idin tusay wayuqallilukum ou idin yareynayay alla idinka fii acyunihim gaalada indhaho indhahooda dhexdooda liyaqdiya allaahu sidaana alla wuxuu u yeelay inuu xukumo amran arrin arrinka oo kaana ahaaday huwa isaguba mafcuulan mid la samaynayo wailallaahi alle intikaahun oo keliya unbaa turjacu loo celiya al umuuru arrimaha ayb markaa de safkii dagaalkii marku dhacayna ilaahay mu'miniintiibuu guuleeyey sanaadiidu qurayshna meesha way ku laadeen abujahal iyo dadkii kale markaa isaga lamidka ahaa way ku baaba-een nebigana meydadkooda ayuu intuu soo jiidayba wuxuu ku riday god meel ceel ahaan jirtay oo gorof noqotay buu ku riday markaasuu u dhawaaqay nebiga sal ll ly slam uu yidhi yaa abaa jahlin abujahl iyo yaa cutba yaa waliid yaa shayba intuu u wada dhawaaqay buu wuxuu yidhi hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan rabbigiin wuxuu idin yaboohay idinka ma hesheen qad wajadtu maa wacadanii rabbii xaqan anigu wuxuu rabbigay ii yaboohay waa helay idinku ma aragteen cumar baa wuxuu yihi rasuul allow ma waxaad la hadlaysaa dad dhintay miyaad la warramaysaa markaasuu wuxuu yidhi idinku ma tihiin kuwa ka maqlid badan iyaga laakiin ma jawaabi karaan oo idiin ajiibi maayaan way maqlaayaan laakiin ayb nimankaa marka toddobaatanna waa laga qabtay toddobaatanna meesha ayay uga dhimatay jab aad u xun ayaa raacay ee jabka raacayna waxaaba ugu weynaa haddana iyagii oo quraysh laga cabsan jiray maanta in marka madaxooda la kawiyey ayaa haddana dadkii kale iyo carab dhexdood ceeb bay iyay ugu noqotay ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kahiira lacalakum tuflixuun yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan fi'atan koox fahbutuu sugnaada wadkuruu xusa allaaha alle xusa kahiiran in badan xusa alle ama dikran dikri dikriga oo katiiran fara badan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan wa atiicuu adeeca oo ka dambeeya allaha alle wa rasuulahu rasuulkiisii ka dambeeya oo adeeca walaa tanaasacuu ha doodinina oo ha iskhilaafinina fatafshaluu markaa aada fulayowdaan watadhaba ay tagto riixukum quwadiinna iyo xooggiinnana uu tago wasbiruu sabra ina allaha alla maca asaabiriina kuwa sabra macoodu ahaaday aayaddan labadan aayadood alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahay waxaa weeyaan qudbu raxa nasri dadka muslimiinta iyo jeyshka muslimiinta guushooda udub dhaxaadka waxa u ah waayo labadan aayadood muuminiinta yacnii guusha ay helaan udub dhaxaad waxa u ah bee labadan aayadood ay tilmaamayaan intii labadan aayadood tilmaamahooda ay ka haystaan muslimiinta ayaa guushooduna la ekaanaysaa shantan shay hadday haystaan waa badanee guushoodu hadday afar haystaan afar guushoodu inta ka maqan oo kalea ka maqnaanayso kulli hadday ka wada maqan tahayna guul ma arkayaan waa darsi marka aada muhiim u ah waxuu sidaa ku leeyahay alfuruusiyatu almuxamadiya kitaabkiisaas yaa ayuha y aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan fi'atan qolo fahbutuu sugnaada oo marka hore yacnii sugnaada ha cararina wadkuruu xusa allaaha alla xusa katiiran in badan oo dikri la imaado ilaahay hoosgala isaga isku halleeya rabbi barya waa sidii nebiga yeelayo id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum rabbu anii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin ayb wadkuruu xusa allaha alla xusa katiiran dikran xus katiiran fara badan lacalakum tuflixuuna saad u liibaantaan laba arrimood baa halkaa lagu sheegay wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca oo ilaahay marka adeeca oo amarkiisa qaata goobtaas uu qofka joogo waxa ilaahay ku amrayaana ugu sii weyn leanna cibaadada marka aada ku jirtid adiga cibaadada aad ku jirtid inaa ilaahay ku adeecdaa laga rabaa ayaa la rabaa macnaheeduna marka taasi waxay tahay marka aada jihaadka ku jirtaan rabbi adeeca rasuulka adeeca marka kalena sidoo kale waa layska rabaa laakiin markaan mowqif khataraa ku jirtaan waxay tahay marka alle inaad adeecdaan rasuulka adeecdaanoo amarkooda aada ku jihaadaan waxay idinka reebeenna aa ka hartaan macnaha meesha ku jiro sidaas weeyaan haddii adigii aada dagaalkii ku jirtid laakiin calaa hawaaka aa ku socotid naftaada siday jeceshahay baa ku socotaa sharci kuma socotid ee wa adiicu llaha warasuulahu waa kaa maqan tahay markaan wa adiicu llaha warasuulahu way kaa maqnaanaysaa walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan diinku wuxuu ku gargaarsadaa alkitaabu alhaadi wasayfu nnaasir kitaab wa xanuuninaayo iyo seef gargaarayso labadaas in laysla helo oo yaa horeeya labadooda alkitaabu alhaadi kitaabka wa xanuuninayo leanna seeftan wax waday u baahan tahay kitaab wada in la helo wa oo kitaabku muxuu dhahayaa meeshaan ku dhufo meeshaanna ha ku dhufanin tan waa bannaan tahay middaanna ma bannaana meeshaan seefta ka celi meeshan ku dhufo waxay u baahan tahay marka kitaabka inuu hoggaan ka qabto haddii laakiin hawadu ay hoggaanku qabato oo kitaabku gadaal ou maro seeftu maxay noqoneen marka seef iska gebi dhaclaynaysay noqoneen oo hadba meel un iskaga dhacayso sharci aan ahayn ayb wa adiicuu adeeca allaha alla ka dambeeya wa rasuulahu rasuulkiisana ka dambeeya oo waxay idin amraan daaca guudna la imaada gaar ahaan meeshaas aada ku jirtaanna rabbi iyo rasuulkii adeeca walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina waa kii afaraad walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina fatafshaluu markaa aada fulayowdaan watadhaba ay tagto riixukum awoodiina watadhaba riixukum markaa quwatukum waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey watadhaba dowlatukum ha iskhilaafinina haddaa iskhilaaftaan waa fulayoobeysaan cadowgiina idinka awood badanaya hadduu idinka awood batana dowladdiinu waa baaba-aysaa markaas darsi marka muslimiinta hadda aada in loo loogu sii sharxo u baahan maba ahan banaan leanna waaqicaba wax tusaaya ninkii hadda aan diin badan aqooninna de waaqica muslimiinta markau fiiriyo wuxuu ka dheehanayaa marka aayaddan inaan lagu camal falaynin meel walba khilaaf un bis ayb walaa tanaasacuu ha iskhilaafinina fatafshaluu markaa aada fashilantaan oo aada fulayowdaan watadhaba ay tagto riixukum xooggiina iyo dowladiinuna markaa ay baaba-do ay tagto wasbiruu sabra oo adkaysta waa kii xukunkii shanaad shanaad ina allaha alla maca saabiriina kuwa sabra macooda u ahaaday asxaabta marka nebiga asxaabtiisa intaanay haysteen nasrigoodu wuxuu noqday intaanu la ekaaday marka saddex iyo labaatan sano gudaheed ayuu nebigu jasiirat alcarab oo dhan wuxuu ka tegay iyadoo islaam ayuu ka tegay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh asxaabtiisiina way dhammaystireen abubakar waa dhammaystiray weliba gudaha ayaa abubakar dhibaato kaga timid oo dad baa diintii ka baxay waa tii uu la dagaalay maamulay isku toosiyey laba sano kadibna dhintay cumar marka howl isku toosan buu gacanta ku dhigay waa sii dhammaystiray marka naam waa ka islaamka geeye sharqiga oo dhan ciraaq iyo dhulkan khuraasaan iyo dhan islaamka gaarsiiyey dhankan kale galbeedka iyana markaa yacni bilaabay cuhmaan isaguna waa sii waday oo dhul dheer baa la gaaray waqtigiisii saxaabadu marka khilaafkii yaraa uu soo kala dhex galay ayaantii uu khilaafkaas jiray wax siyaaday ma leh dhul muslimiinta usoo kordhay ma lahayn iyaga dhexdooda markaas isku maqnaa markii heshiiska iyo wifaaqu dhacay oo xasan bin cali radi allahu canhu mucaawiya talada uga tanaasulay oo caamal jamaaca loo bixiyeyna nasrigii waa sii bilowday haddana waa ka marka mucaawiya iyo yaziid waqtiyadoodii xataa ciidanka muslimiinta badda uu fuulay oo intuu badda ka tallaabay dagaal markaa iyo magaalooyin iyo jasiirada sii furtay ayb kullamaa marka intan la haystayna guushu waa sii badanaysay markii ay wax isdhimaanna waa laga dareemayo waa nuqsaamaysa ayb maanta marka intan waxaa laga haayo allah ilaahay unbaa garanaya wasbiruu sabra in allaha alla maca saabiriina kuwa sabra macooda u ahaaday walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay bataran liajli batarin kibir dartii uga baxay wari'aa'a annaasi dad istutuskiis dartii uga baxay wayasuduuna jeedin ay jeedinayaan darteedna uga baxay can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ay dadka ka leexinayaan wallaahu alla bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiidun kii koobay waay wadkur xus id waqti ama waid waqtibuu alla wadkur xus id waqti zayana lahum uu u qurxiyey ashaydaanu shaydaankii acmaalahum acmaashoodii uu u qurxiyey wa qaala uuna yidhi laa qaaliba ku idinka adkaanayaa lakum idinka alyowma maanta idiinma sugnaaninoo melihidiin min annaasi oo dadka ka mid ah wa inii aniguna jaarun mujiirun mid idin magangelinayaan ahay lakum idinka oo waxaan idinka magangelinayaa bani kinaana inay idinsoo weeraraan falamaa markii taraa'ad ay is arkeen alfi'ataani labadii koox markay is arkeen nakasa wou laabtayoo waa dib gurtay calaa caqibayhi raajican xaal uu laabanayo calaa caqibayhi ciribtiisa korkeeda ee labadiisa cirbood korkooda xaal uu ku noqonayo ayuu dib gurtay wa qaala wuxuu yidhi innii aniga beri-un beri mid a baan ahay minkum idinka idinka beri a baan ahay innii aniga araa waxaan u jeedaa oon arkayaa maa shay wax laa tarawna idinka aydnan u jeedin laa tarawnahu inii aniga akhaafullaha allaan ka cabsanayaa wallahu allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisa miduu adag yahay qaabkii marka ay kusoo quraysh kusoo baxday buu ilaahay ka warramayaa kibir yafaan abujahl markii la yidhi war safarkii waa badbaaday kaalay soo celi ciidanka waa diiday mar haddaan beder nimid waxaan rabnaa in nalagu sheekaysto yidhi oo waxaan rabnaa inaan meeshaa khamri ku cabno gabdhihii carbeed ay noogu heesaan oo nala arko cuddadeenna iyo tiradeenna iyo tayadeennaba la arko oo carabi markaas ayna aqoonsato si kale ku laaban mayno ilaa aan dagaalanno ee markii dambena hadee isagii inuu ku go-o oo ay ku baaba-aan baa dhacday tiibuu alla ka warramayaa wuxuu leeyahay alla walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay baطran liأjli baطrin waa mafcuulu liأjlihi qooq dartii uga baxay kibir wa ri'aaءa الnaasi wa muraa'aata الnaasi dad istutuskii dartiis uga baxay wayasuduuna waa ficil laakiin masder unbaa laga laqbeynaa oo kale oo waxaa laleeyahay marka wayasuduuna wasaddan celin ay celinayaan ama leexin ay celina ay leexinayaan darteed uga baxay guryahooda annaasa dadka ay ka celinayaan can sabiili llahi ilaahi jidkiisa wallaahu alla bimaa yacmaluuna waxay sameynayaan muxiidun mid koobay waay oo cilmi ku koobay wadkur xus id waqti zayana lahum uu u qurxiyey ashaydaanu shaydaankii acmaalahum acmaashoodii uu u qurxiyey ibliis baa camalkoodii u qurxiyey wa qaala wuxuuna yidhi laa qaaliba ku idinka adkaanaya lakum idinka alyawma maanta ma jiro min annaasi dadka ka mid ah agtiinaba wax mari kara male buu yidhi wax dadka ka midoo idinka idinka qaalib noqonayo idinka adkaanaya ma jiro wa inii aniguna jaarun mujiirun mid idinka badbaadinayaan ahay mid idin badbaadinayo lakum idinka idinka badbaadinayaan min bani kinaanata bani kinaana marka waxay ahaayeen quraysh iyo bani kinaana xoogaa dagaal iyo waxbaa ka dhexeeyey quraysh marka waxay ka baqaysay markay maka ka baxaan oy madiino aadaan gadaalamay idinka soo dharbaaxaan bay is yidhaahdeen qoladan bani kinaana oo colka aada tihiin ibliis markaa qofba uu iskaga soo dhigay markaasuu wuxuu yidhi reer bani kinaana anaa idinka dam anaa damayn idinkaga ah inaynan juuq idiin soo dhehaynin idiinso idiinna soo kacaynin marka waa inii jaarun lakum taas waayo macnaheeda anaa idinka magan gelinayo waxaa idinkaga imaanaya bani kinaana falamaa markii taraa-ad ay is arkeen alfi'ataani labada koox nakasa calaa caqibayhi wou gurtay marka calaa caqibayhi raajican xaal uu noqonayo calaa caqibayhi ciribtiisa korkeeda xaal uu ku noqonayo ayb yacni waa jeestay waayo markaa nacam nakasa waa jeestay raajican xaal uu noqonayo calaa caqibayhi labadiisa cirbood uu ku noqonayo gadaal u laabanayo naam oo markaa yacni waa dib guriyeeyey wa qaala wuxuu yidhi inii aniga araa waxaa inii anigu bariiun minkum bari-un mid beri ah baan ahay minkum idinka beri idinka ah inii aniga araa waxaan arkayaa maa shay laa tarawna aydnan u jeedin ay laa tarawnahu caa-idka maada waa maxduuf ay laa tarawnahu wax aydnan u jeedin baan u jeedaa waa malaa-igtii malaa-igtii buu arkay isaga waa cabsaday marka waa cararay inii aniga akhaafullaha allaan ka cabsanayaa buu yidhi marka culimada qataaday oo kale waxay yidhaahdeen kaana ibliisu yaquulu inii araa maa laa tarawna wasadaqa taas run buu ku sheegay wa qaala inii akhaafu llaha wakadaba taas been buu ku sheegay wallaahi maa bihi makhaafat llaahi ibliis dhexdiisa kuma sugnayn cabsi alle ee wuxuu ogaaday quwo iyo wax wax ka celinaya inaynan jirin sidaasaa marka qataada uu tilmaamay ama inii anigu akhaafullaha allaan ka cabsanayaa an yuhlikanii inuu halaagan ka baqayaa sidaana waa lagu macneeyey ayb oo cataa bnu abi rabaax sidaas uu leeyahay wallaahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay ou daran yahay id waqti udkur xus id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtoodu maradun jirada ay ku sugan tahay gara waxaa kadiyey haa-ulaa'i kuwan diinuhum diinkoodii baa kadiyey waman qofkii yatawakal tala saarto cala llahi alle korkiisa fa ina allaha alleh casiizun weeyaan mid addoommadiisa ka adag xakiimun falsan ayb oo waxay yidhaahdeen muuminiinta diintoodii baa kadisay waa qoom haa-ulaa'i qowmun kaanuu mustadcafiina bimakata qad aslamuu dad waxay ahaayeen maka lagu daciifsado oo islaamay ee markaa qaraabadoodu hijrada u diiday qurayshi markay baxday oy beder u baxday way kaxeeyeen qasab ayay ku kaxeeyeen kuwaasi markay arkeen marka qoladaa yar ee iyagu gaaladu qafaalatay muslimiinay ahaayeen laakiin waa la qasbo safki baa la geliyey markay muslimiinta u jeedeen waa la yaraadeen markay arkeen falamaa nadaruu ilaa qilati lmuslimiin irtaabuu way shakiyeen wartaduu way dibay u laabteen marka oo diintii marka way ka laabteen waxayna yidhaahdeen gara haa-ulaa'i diinuhum war kuwaan diinkoodii baa kadiyey intaan miyay iska dhicin karaan faqutiluu jamiican kuwaas dhammaantood waa la laayay baqawi sidaasuu tilmaamay id waqti xus yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay lahaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay ku sugan tahay shakiga gara waxaa dagay haa-ulaa'i kuwan diinuhum diinkoodii baa kadiyey oo yacnii diintoodii baa been u sheegtay oo kadisay waman qofkii yatawakal tala saarto cala llaahi alla korkiisa tala saarto oo arrinkiisa alla u dhiibto fa ina allaha alle casiizun mid addoommadiisa ka adag waaye xakiimun oo falsan walow taraa haddaad arki lahayd id waqti yatawafaa uu oofsanaya aladiina kuwii kafaruu kufriyey almalaa-ikatu malaa-igtii ay oofsanayso yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhahum wejiyaalkooda wa adbaarahum iyo dabadooda wayaquuluuna lahum ayna ku dhahayaan duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhadhamiya ay leeyihiin yacnii walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti yatawafa aladiina kuwii ay oofsanayaan kafaruu kufriyey almalaa-ikatu malaa-igtu ay oofsanayso yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhahum wejiyadooda wa adbaarahum iyo dabadoodaba wayaquuluuna lahum ayna ku dhahayaan duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhadhamiya ay dhahayaan cadaabka yacni alcadaab almuxriq cadaabka wax gubayo dhadhamiya ay dhahayaan la ra-ayta amran cadiiman arrin weyn baad arki lahayd ayb lowda jawaabteedu marka waa xadfan tahay alamru arrinku daalika kaagaas waay ama daalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacaya waay bimaa bisababi maa kii sababtiibuuna ugu dhacayaa korkooda qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiina ay hormarisay wa ana allaha alle laysa inuunan ahayn ayuu kaasi uu ku dhacay bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi addoomaha daalika kaagaasi waaqicun mid dhacaya weeyaan calaykum korkiina bimaa qadamad bisababi maa kii sababtii qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiina wa ana allaha wa biana allaha alle inuu yahay ayuu idinkugu dhacay kaasi laysa wa ana allaha wa biana allaha alle laysa inuunan ahayn bidallaamin ku dulminaya lilcabiidi addoomaha dallaam amhilatu lmubaalagay u muuqataa laakiin laysa calaa baabiha bidallaamin mid dulminaya maahan unbaa laleeyahay haddaad tiraahdid leanna ilaahay mid dulmin badan maaha haddaad tiraahdid badnaashadii baad anfisay dulmi kalaad marka meesha ku hoos jirayo ee ilaahayna dulmi yar iyo weyn intaba waa ka nasahan yahay ayb waana allaha wa biana allaha alle laysa ma aha nin bidallaamin ku dulminaya lilcabiidi addoomaha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed